ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo waramayaa oo ay ku jirtay haweeney uurli inay ku dhinteen magaalada muqdisho kadib markii xalay madaafiic lagu garaacay qaar ka tirsan degmooyinka magaalada maamulka gobolka banaadir ayaa madaafiicdaasi ku eedeeyey waxay ugu yeedheen hadhaagii ururka al-shabaab ee ku sii hadhsanaa magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho tiro madaafiica ayaa xalay saqdii dambe xilliga soomaaliya lagu garaacay xaafado ka mid ah degmooyinka boondheere iyo shibis ee magaalada muqdisho madaafiicdani oo sababtay khasaare nafeed oo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah una badnaa barakacayaal ku sugnaa deegaanka boondheere ee muqdisho weerarkani madaafiicda ahaa ee lagu ekeeyey xaafadaha waqooyi ee magaalada muqdisho ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay saddex qof oo mid ka mida ay ahayd haweenay umul ah halka tiro kale oo gaaraysa lix iyo toban ruux oo isugu jirtay haween carruur iyo rag dhallinyaro ah ay dhaawacyo ka soo gaareen madaafiicdaasi xalay ku dhacday xaafadahaasi waqooyi cabbaas sheekh xuseen cadde waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka boondheere waxaana kula kulmay goob ka mid ah meelaha ay ku dhaceen madaafiicda gaar ahaan deegaanka maanabooliyo waxaana uu ka hadlayaa wixii xalay dhacay hoobiyaasha xalay waa badnaayeen adi ilaa sideed ayay gaaraan si nolo sheegay hal wuxuu ku dhacay meesha hadda aan ku hadlayno manabolio mid kale wuxuu ku dhacay shibis john carlo mid kalena wuxuu ku dhacay bulamaqaare adiga waa badnaayeen waxyaalo badanaa ku dhinteen midda oo dhacyadad inta ka dhacday wiil oo ganacsato ah oon meesha iskala shaqey jirnay ayaa ku dhintay xalay saqda dhexe hadda ayaa soo duugna alla u naxariisto dhaawac kalena waa jiraan waardiyaasha qaar ka mida waa dhaawacmeen adiga isbitaala la geeya hadda dukaankugu jira dukaanku jiftaa macnaha oo ilaashadaa maalintii oo ganacsadaa habeenkana dukaankiisa oo ilaashadaa macnaha uu jiifin jiray marka sidii u amarku ku yimid adiga alxamdulillah haddaa soo duugna alla u naxariisto sidoo kale deegaanka buulamaqaarey oo ah xaafad isku raran ah kana tirsan boondheere ayaa ka mid ah meelaha madaafiicda ay ku dhaceen oday cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka buulamaqaarey wuxuuna v o eda uga warramay dhibaatadii soo gaartay dadka deegaanka no wallahi dhib weyn nogu dha imaanaya adag tume lix qofa dhaa waa naga hal waa naga dhantay waan awoodna hayna malaha awooddaas kale dhibkaasa nagu dhaay halay oo sagaal saa oo kale sideed saa oo kale bonder way buulamaqaarey haa buulamaqaarey haa meesha ku dhaay haa dadka adaga ninka hadda maanaya inta ugu dhacay intan waa ugu dhacay afar mil ugu dhacay lugta waa jabtay lugtan inta kalena gacanta iyo lugta iyo waxaasa adaga ah ku gaaray isbitaalka madiina jiifaan
marka ma haweenay ahaayeen ilmo yaryar iyo haween way ahaa adamada taabanaya haween oo goor weyn ah oo labaatan sano jirta iyada taabaan waada saa jirta waana haween way inta kalena waa dhalinyaro way kunkan waa yaryiin ciisha xaaji cusmaan waa haweenay da ah waxayna weerarkii madaafiicda ku weyday odageeda inkastoo ay sheegtay in ay maqneed xilligii ay wax dhacayeen iisha haaji cusmaan haliyan mado meel kale ha baryay taasyad laydhiidi taasyad laydhiidi aniga waa socdo agtisaan socde waqtun waa ka baryay salaad tukid agtisaan socdo amarkun haydhii haa maxaa idin ku soo dhacay maya ana ma ogayn ogda hoobyal sheegoy adig ma la joogtay halay maya ana meel kale bushko kale ka jiri hiraabtun agdi salaada tukid lehan socde agtisaan socde warkan lehaydhii ariite or imbahi haa gabarte or imbahi maya okay haa alxamdulilah alxamdulilah magacaa caawa cali cusmaan maxaa bal ka waran meeshaan mashaqada ka dhacday alxamdulilah arrinta ti ilaahay waali anagati ha ankamahadi ani anka shukriyaan haa alxamdu alshukri almulku lilaahi rabaalcaalamiin ilaahay waali anagati haa waldhomkiin qoranyin ad haddaba madaafiicdani lagu ekeeyey xaafadaha shibis iyo boondheere ayaa waxaa ka hadlay maamulka gobolka banaadir warsame maxamed joodax oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka banaadir waxa uu sheegay in dhibaatadani ay ka dambeeyaan xarakada al-shabaab waxa madaafiicda ka dambeeya nimankii dadka lay jiro dhibkaana bado magaaladeena saan u burburiyay ayaa ka dambeeya haraadigoodii oo hadba inta is urursado afar iyo shan iyo lix isku raadsadaan ayay inay mar walbaba dhiig haddii ayan gelin oo ayan afartii iyo labaatankii saac dhiig gelinba waxa weye inayan noolaanayn u arka hadda dabcan dawladday u taallaa inay mataqaanaa kuwa sidaasa naxariis ma leheen mataqaana naxariis la naxariis laawayaasha inay dawladda wax ka qabato oo si fiican loo loo shaqeeyo oo hay-adihii wardoonka iyo hay-adihii mataqaanaa ciidamada o dhan kulli la shaqeeyo waxna laga qabto lasoo ururiyo haddaba dadweynaha muqdisho ayaa in muddaa maqlin dhawaqa madaafiicda caynkan ah oo ku dhici jirtay xaafado ka mid a muqdisho oo xilliyadaasi dagaallo iyo iska horimaadyo hubaysan ay ku dhex marayeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo dhinac ah iyo xarakada shabaab balse magaalada muqdisho muddo ka badan hal sano waxaa gacanta ku hayay ciidamada dowladda kumeel gaarka hay soomaaliya iyo kuwa amisom balse mashaqadani xala dhacday ayaa dad badan oo reer muqdisho ah ku abuurtay welwel iyo cabsi hor leh axmed xasan colaad v o a muqdisho